Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo muhiima hore u qaaday sidii loogu soo wareejin lahaa maamulka hawada kadib markii maanta dalka la keenay raadaar cusub oo qayb ka noqon doona maamulka iyo gacan ku haynta hawada dalka oo in ka badan labaatan sano laga maamulayay dalka Kenya. Dowladdu waxay sheegtay inay bilowday dhismaha qalabkan sida uu sheegay Wasiirka Duulista iyo Gaadiidka Hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar. Khadka telefoonka ee Muqdisho haddaba waxaa ku jira wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, maxay dowladdu qalabkan ka sheegtay?
waa mahadsan tahay munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha garoonka muqdisho oo uu ka qayb galay wasiirka gaadiidka iyo duulista maareeyaha hay-adda saadaasha hawada iyo agaasimayaal iyo xubno ka tirsan hay-adahan arrinta gacanta ku haya ayaa lagu sheegay in la bilaabayo dhigista iyo dhisida qalab casri ah oo laga maamulayo hawada soomaaliya kaasi oo ah qalab sagaalkii bilooda lasoo dhaafay yaalay gudaha garoonka muqdisho laakiin arrimo farsamo awgeed waxa midnaayeen qalabkan oo dowladda soomaaliya soo iibsatay ayaa ah qalab lagula soconayo maamulka iyo hawada soomaaliya wuxuuna wasiir salaad omar uu sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay ama hordhac ay u tahay sidii hawada soomaaliya ay ula soo wareegi lahayd dowladda soomaaliya waxaa dhowaan la dhamaystiray dhisma xaruntii ay ku shaqayn laheeda waxaana sidoo kale maanta bilaabatay in qalabkaasi halkaas yaalay lagu howl bilaabo ama ma dhismihiisii la bilaabo taasoo qayb weyn ka ah qorshe muddo dheer socday oo dowladda soomaaliya ku dooneysay sidii ula soo wareegi lahayd maamulka hawada soomaaliya oo labaatankii sana soo dhaafay laga maamulayay dalka kenya cabdulqaadir wax waktiga ma u qabteen madaxdu xilliga la filayo in soomaaliya ay mar kale hawadeeda maamulka la wareegto
wax waktiga wasiirku mausan sheegin wuxuu ka xusay in qalabkan uu yahay mid kamid a tillaabooyinka ugu muhiimsana ama ugu waaweyn ay ahayd in dowladda soomaaliya ay xaqiijiso ama ay hesho qalabka waxaa lagu sheegay inuu yahay qalab casri ah oo dowladahan afrika inta badan aysan weli soo gaarin ama aysan isticmaalin waa qalab lagula soconayo hawada iyo maamulka diyaaradaha waxaana qalabkaas marka la dhamaystiro oo uu ka hirgalo garoonka muqdisho dowladda soomaaliya bilaabi doontaa buu yidhi inay lasoo wareegto hanaanka maamulka iyo hawada islamarkaana shaqaalaha fadhiya magaalada nairobi iyagu ku howlan hagista iyo la socodka diyaaradaha hawada soomaaliya isticmaala inay ka howlgeli doonaan magaalada muqdisho garoonka muqdisho inay ka howlgeli doonaan wuxuu xusay in dhismaha qalabkan hadda laga hirgelinayo muddo uu socday lagula guuleystay ugu dambeyntii in la dhamaystiro haddana la rakibayo qalabkan oo shirkad dalka talyaaniga laga leeyahay laga soo iibiyo islamarkaana gacanta ku hayso dhismihiisa wuxuu xusay qalabku inuusan muddo dheer qaadain arrinta la xiriirta soo wareejinta maamulka hawada soomaaliyana xukuumado kala duwan iyo waktiyo kala duwan ay soo martay islamarkaana dowladdu ay ahmiyad weyn siin doonto ayuu ku sheegay wasiir maxamed cabdulaahi salaad omar munaasabad kooban uu ka hadlay gudaha garoonka muqdisho dhinaca kale cabdulqaadir waxaa magaalada muqdisho ka socda maalintii labaad shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa
muqdisho waxaa ka socda shir laga hadlayo amniga waxaana madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulada waxaa shir guddoominaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shirkan waa guddi loogu magacdaray guddiga amniga qaranka waxaana hadda ku biiray maamulka cusub ee gobolka banaadir oo waxaa uga qayb galaya guddoomiyaha gobolka saabir cabdi maxamed waxaa looga hadlaya ugu waaweyn waxay la xiriirtaa arrinta amniga qaar kamid a madaxweyneyaasha maamulada oo shirka ka qaybgalayo aan telefoonka kula hadla waxay ii sheegeen in shirka maanta inuu soo idlaar ahaa laakiin ay jiraan arrimo yar oo harsan oo weli laga wada hadlayo waxa ugu weyne hadda lagu taagan yahana waxa ay ii sheegeen inay tahay arrinta la xiriirta isku dhafka ciidamo maamulada guud ahaan iyo say wada howlgeli lahaayeen marka qodobkaas oo mar shirka kiikan ka horeeyana looga hadlay suuragelinta ciidamo in la sameeyo min saddex kun baa markaba lasoo hadal qaaday waxaana hadda muuqata in arrinta la xiriirta hirgelinta ciidamo isku dhaf ah oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamuladu qaabka ay u howlgelayaan in farsam ahaan lagu taagan yahay sida uu ii sheegay mid kamida madaxweyneyaashu aan kula hadlay telefoonka wuxuuna xustay suuragalnimada in warmuteer lasoo saro laakiin weli arrintaasi aan laisku garan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho oo hadka telefoonka si toosa ugu jira halkaad nagala socotaana waa v o e soomaali